sanad kasta maraykanka waxaa lagu qabtaa kulan ay ka qayb galaan dhalinyaro kala gedisan oo afrika ka yimaada islamar ahaantaasina waxay ka qayb qaataan barnaamij lagu magacdaray yaali rooda cabdilaahi cali waxay ka mid tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee somalilan ka yimid oo sanadkan ka qayb galaysa waxaana ay wax ka barataa jaamacadda howard ee ku taala washington waxay ka warmaysaa barnaamijka lagu casuumay iyo weliba waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee ay kula kulantay maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayay ugu warantay stuudiya v o a washington
waxyaabihii igula yaabka badnaa horto ama isukii qaban waayey waxaa kamid ahaa waktiga time zonka oo aada iyo aada u kala duwanaa waxaan imi iyadoo maxayday ah wakti duhura deedna aniga waxoogu daalan baan imi deedna inaan seexdaan doonayay maxaan seexanba meesha magaalada waa la yaacaya waa magaalo shaqeynaysa caadiyo dadkii shaqooyinkoodii wada tegayaan haddana soo bixi baad soo kacaysaa maxay ahayday adigo xilligaa kugu programsan maskaxdaadii inaad seexato haddana laakiin ay maalintaa inaad seexan karaynin muxuu ahaa waxyaabaha kale
dadkuna saacad bay kusoo wada toosayaan saacad bay kusoo wada toosayaan magaaladii aniga waxaan la qabsanay caadi dad kusoo toosayaan iyadoon alaam la isticmaalayn halkan alaamba lagu wada shaqeynaya dadku saacad ay ku wada kacayaan waa la wada yaacayaa shandadaa la wada sitaa muxuu ahaa maalin oo dhan waa la maqan yahay habeenkii adigoo daalan baa dadkoo daalan way imanayaan haddana subaxii halkii baa laga bilaabayaa marka waa wax badan bay kala duwan aad iyo aad aad iyo aad buu kala duwan dhinaca bal waxbarashada ka waran waxaa laga yaabaa dalka inaad wax ku barta halkan oo kale markaad barbar dhigtid haa wadankiibaa anagu wax ku bartay marka halkana waanagana marka waxbaranaa marka halkaa waxbarashada qudheeda aada iyo aad bay u kala duwan yihiin waxaad arkaysaa galaaskii macalinkii on time weeyaan adiguna waanad xilliga xilligiisii tama macalinkunana kaasoo horeynin xilli horeyna timaadid oo deedna galaaskii discussion baa ka soconaya maaha meeshii inta macalinku wax akhriya uun deedna iska bixi jiray ardayduna hadhow halkaa ka mari jireen halkan maxay ahaday galaaska waa discussion baa ka socda waa lagu weydiinayaa waad ka qayb qaadanaysaa waxyaaba badanba oo khibradaba kuu kordhaya saaxiibada iyo kula socday oon waxyaaba badan aanad ogeyn baad ogaanaysaa qof kasta fursad buu helayaa inuu helo inuu hadlo waan gartay aad iyo aad markaad dhinacan kale eegtid tusaale ahaan adigu yaali baa ku tiri mashruucan dowladda maraykanka dabcan ilaa imise dhalinyaro ahaydeen yaali oo dhan kun weeyaan waan gartay marka ilaa kun dhalinyara marka waa waxaa laydin tababaraya guud ahaan maxay tahay waxaa lanoo tababaraya waxa weeyaan afar track afartaa qaybood waxay kala yihiin leadership qaar ku takhasusaya ama skills laga siinayo training ku filan hogaaminta hogaaminta qaar waxa weeyaan annaga oo waxa weeye public management maamulka guud ha maamul guud ama maamul ha maamul guud qaar waxa weeyaan civic leadership
macnaa waxa weeye hogaaminta dhinaca bulshada iyo waxyaabaa la xidhiidha iyo arrimaha dabcan qaarna waxa weeye entrepreneurship hal abuur iyo xurinta iyo waxyaabaa la xidhiidha aad iyo marka afartaa qaybood adigu waxaad qaybtan maxaa ku doortay adigu aad lagu tababaray anuu qaybtaa waxaan ku doortay maadaama aan nahay ama aan jecelahay aada iyo aad inaan bulshada wax uga qabto muxuu aday weliba qeybta waxbarashada ayaan jecelahay in wax ka bedelo waayo dhe waxaan u arkaa inuu educationka ama cilmigale naga siiyo wadankeenu inuu kuwaalitigiisu buur yahay ama aada iyo aada u liito marka waxaan jecelahay inaan inaan qeybta aada u dhex galo hadday noqoto bulshadii inaan waxbarashadeedii ka qayb galo oonan caawiyo inay dad badan wax helaan wax dhigasho ama waxbarasho dadkii aan fursadda hore u helin hadday noqoto inaan qeybtii dowladda dhex galo oo education sectorkii ah oo ama ha noqoto ministry ama si kaleba aan u galay aan isku dayo in wax ka bedelo in education system qaabka u soconayo marka si guud markaad u eegtid noloshii dalka iyo noloshan adigu markaad isu eegtid qof wax buu xiiseeya maxaa kaaga soo baxay ma adigu ma halkanaad xiisaysaa markaad noloshan iyo sida loo ordiyay aragti mise noloshaad hargeysa ku haysatay horta markii ugu horeysay dee america qof kastaaba u s waad garanaysaa wax laga aaminsan yahay haddii wadankeenu joogno inay tahay dee big dream like hurdo himilasfog oo aad cid walba hiigsato aad iyo aad laakiin markuu qofku halkan yimaado wixii uu maskaxdiisa ku jiray ama wixii uu weligii soo maqal jiray wax ka duwan buu arkayaa magaalo lawada mashquulsan yahay oo qofkii kuugu dhowaa aanad haleelaynin dadkiinii iska daa inaad u tagtid dadkii kula soo hadlayay wadanka kaala soo hadlayay aanad tegas message inaad u dirto kugu adkaanaysa mararka qaarkood ayaad imanaysaa kaaga darane qeybtii diinta masaajidkii tagile eedaankeed maqli jirtay salaadihii aad xaadiri jirtay ma jirto waxaa laga yaabaaba inay laba salaadood kugu dhacaan adigoo galaas ku jiray adidna hadhow noqoto inaad salaadihii dib usoo celiso aada isku xidhxidhid salaadihii marka waa cuntadiibaa ka mida oo iska ilaalinaysa gediga maanta kan maxaaraanba maxalhalba marka intaad garanaysid aad ka cunaysid oo taasna mushkilad ay tahay marka dhibaatadeedu aad iyo aad bay iskaga badantay qorbaha xilligii rabadaantaa timi dadku waxaad yaro soomaneed baa tusaale ahaan laga yaabaa dadkii baad arkaysaa meeshan goor laga soomay iyo goor cadceeddana lixday dhaci jirta afriko halkana lixdii way taagan tahay ha halkana waaba maalinbo kama qasnaba lixda xilligaa la afuri jiray marka waa sideed iyo barhka meelahaas ha ayaa la afuraya iyadoo dee habeen baa anaga xilligan ahaan jirta taraawiixda inta kasoo baxno aanu iska seexan jirnayba ayaa xilligan halkaana halkana la afuraya marka ha taa qudheeduna iyaduna mushkilad bay ahayd waxa ugu weynaa haddaba gabagabada dun waxa ugu weynaad laga bartay maxaa suran aad u sheegi lahayd dhalinyarada tusaalahaan daafaha dunida kaa dhegeysanayso qaarkood baa laga yaaba in halkan dee usoo tahriibayaan meeshaad arkaysid dabcan dabcan wallahi taasi horta waa dhibaato weyn qofku waxa fiican experience inuu ka ogaado waayo aragnimo waayo aragnimo haddaanu isagii tegin dadkii tegay inuu wax ka weydiiyo meeshan horta wallaahi runta haddaan sheego u malayn maayo inay meel dadka ku noolaan karayaan ay tahay ama qof la qabsaday halkii aan ku noolayn nimcadii iyo friigii iyo wakhtigeeda haysatay faraaqadeeda haysatay ehelkaageeda haysatay qof kastoo ku jecelay agtaada joogay halkan inuu ku doorsan lahaa ilamaaha inuu qofna halkan ku doorsan lahaa waa magaalo gebigeeduba saad la qabsatay anahayno aada iyo aada iyo aad kaaga duwan marka ha kulamaan taliya dhalinyarada in halkan imaada waxbarashaha hadaad wax ka baranaysid waxbarashadaada dhamaysatid alxamdulilah saas waa khayr laakiinse joogitaan caadi ahoo maan kula taliyaa
rooda cabdilaahi cali oo ka mid ah dhalinyarada ka qayb galaysa barnaamijka yaali ee sanadkan ayay ahayd stuudio washington ayayna nagu soo boqotay ismaaciil xuseen farjar ayaa ay la hadlaysay